alxamdu لlh rb اlعaalamiin wاlcaaqibaة lilmutaqiin wlaa cudwana ila عlى الظaalimiin wslى اllah عlى nabiyina mxamedi wعlى آlih وصaxbih wman اhtadىa bhadيh ilى ywm اddiin biidn اllahi subxaanaه wa tacaala darsigeennan kolley waxa uu ahaan doonaa su-aalaha ku saabsan zakaat اlfiطrida iyo ciidda iyo axkaamteeda su-aalahaasaynu u horeysiin doonaa su-aashan koowaad waxa uu leeyahay xooluhu ma isku sakoobayaan mood iyo noolba manaa wuxuu jiraa wuxuu ujeedaa haddii xooluhu ay isku jiraan khulqada ama isku jirka xooluhu waa laba nooc waxa ahlucilmigu ay ku magacaabaan khulqat lamlaak haddii xoolaha dadka wadale aanay uba kala calaamadsanayn sida xoolihii ay dhexleen ee weli aanay qeybsan oo kale ama loo hibeeyey ama loo hadiyeeyey taa khulqatu amlaak baa la yidhaahdaa xoolahaasi way isku sakoobayaan waana la isku waafaqsan yihin nooca labaad waa khulqat lawsaaf xoolahan waa waa la kala leeyahay qof waliba inta uu leeyahay gooni buu u yaqaanaa laakiin xoolihii sifaad bay wadaagaan tusaale ahaan xoolo nool haddii ay yihiin xeradii bay wadaagaan foofkii bay wadaagaan aroorkii bay wadaagaan raacigii bay wadaagaan sifaadka la sheegaya waa taa khulqatu awsaaf marka la leeyahay haddii markaa isku jirka xooluhu noocaasi uu yahay ahlucilmiga badankooda waxay ku tageen jamaahiir alculamaa inay isku sakoobayaan waana sida axaadiida rasuulku calayhi salaatu wasalaam ay tilmaamayso oo sida bukhaari iyo muslimba ay wariyeen rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu sheegay xoolaha isku jira in aan la kala kaxayn ahayn xoolo markaa marka hore kala soocanna inaan la isu keenahayn iyadoo ujeeddada loo kala kaxaynaya ama la isugu keenaya ay tahay iyadoo sekada laga cararayo xoolaha markaa nool ayaa axaadiidu ay ku soo aroortay xoolaha markaa moodkaa sida dahabkii tusaale ahaan hablaha walaalaha isugu jira meel ku wada jiray iyo lacagtii oo kale dadku ay shuraakada ku ahaayeen ma isku sakoobaysaa mise isku sakoobi mayso waa masalo fuqahada ama ahlucilmigu ay isku khilaafeen ahlucilmiga qaarkood waxay leeyiin waxay isku sakoobayaan waa xoolaha nool oo qura waana sida axaadiidu ay tilmaamayso oo xoolaha nooleyn ee moodka ahi iskuma sakoobayaan ahlucilmiga qaarkoodna isku meel bay mariyeen waana sida markaa madhabu alimaam shaafici raximah llahu tacaala uu yahay waxaanad moodaa xadiidku ha ku soo arooro xoolaha nool laakiin maadaama cilada laga dhigay inay xoolahani isku jiraan oo sababta markaa isugu sakoobeen ay tahay isku jirka ay isku jiraan xoolo kastoo markaa isku jira inay isku sakoobayaan bay u muuqataa wallahu aclam wa axkam su-aashan hadday gaadho waktigii sakaatulfidriga oo guriga aanu raashin oo lacagna aanad ahayn ma soo amaahan kartaa mise kugu waajibaysaa lacag inaad ku bixisaa waa laba su-aalood bay markaa ka kooban tahay ta hore qofka aan haynin waktigaa zakaatulfitridu ay waajibtay wuxuu ku bixiyo oo ahlucilmiga badankoodu ay tilmaameen inuu yahay qofka haysta qofka ay ku waajibaysaa wax dheeraadka quudka iyo quudka cidda nafaqadoodu ay ku waajibtay habeenka iyo maalinta ciidda qof markaa wax dheeraada intaa ka ah haysta ayuunbaa sakadu ay ku waajibtay oo lama shardiyo qofku inuu haysto nisaab ama xoolo saka goysa sida abu xaniifa uu yidhi waxaana tilmaamaya qofka intaa haysta wax dheeraadka in sakaatulfitri ay ku waajibtay xadiidka abu daawuud warinayo oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamay qofka wax ku filan haysta man cindahu maa yugnihi fasa'ala falahu nnaar qofka wax ku filan isagoo haysta dadka wax weydiista naar buu rasuulku calayhi salaatu wasalaam ugu goodiyey markii rasuulka la weydiiyey maa yugniihi maxaa qofka ku filan maa yuqadiihi aw yucashiihi buu ihi qofku mar hadduu haysto wuxuu gelinka hore iyo gelinka dambe uu cuno waa qof wax ku filan haysta weeye markaa qofka intaa haysta in dheeraadka oo zakaatulfitrida uu ku bixiyana haysta ayuunbaa zakaatulfitridu ay ku waajibtay qofka aan intaa marka aan haynin zakaatulfitri kuma waajibin inuu markaa soo amaahdaana waajib kuma aha haddiise qofku uu soo amaahdo oo raashinkii guriga uu keeno raashinkaa uu soo amaahday markaa qofku isaga ayaa yeeshay waa in zakaatulfitrida uu ka bixiyo weeye laakiin raashin aanu haynin ama lacag aanu hayn inuu baadi doono oo uu soo amaahdaa waajib kuma aha qofkuna waxaanu ilaahay ku kalifin inuu isku kalifa maaha ilahay baa hi laa yukalifu llahu nafsan ilaa wuscaha ilaahay baa yihi fattaqu llaha ma statactum intaad awoodaan awooddiina intay gaadhsiisantahay ilaahay ka baqda qofna ilaahay ma saarin waxaanu awoodin rasuulku wuxuu uhi idaa amartukum biamrin faatuu minhu ma statactum waxaan idin amro intaad awoodaan kala kale tanaducuna waxa weeyaan ma habboona inuu shay qofka ilaahay subxaana wa tacaala aanu ku culays inuu isku culaysiiya oo rasuulku wuxuu uhi halaka almutanadicuun amaahda waxaa la yidhaahdaana waxay xambaarsan tahay minna qofka in loo manno sheegto ha dhow waxaa kaloo ay xambaarsan tahay ha dhow toole in la qaanabo walihaadabaa culimadu waxay kutubulfiqi ku sheegeen gaar ahaan kitaabu tayamum qofku haddii aanu haysan biyo uu ku weysaysto ama uu ku maydho hadday maydhasha ku waajibtay oo amaah uu ku helayo inuu amaahdaa miyay waajib ku tahy waxay fuqahadu yidhahdaan maya weliba inaanu amaahan baa fiican waayo hadduu biyo waayo ilaahay baa u ruqseeyey inuu gebagebaysto falam tajiduu maan fatayamamu buu ihi ilaahay subxaana wa tacaala markaa iyadoo ilaahay gebagebaysi u ruqseeyey inuu soo amaahdo biyo taasoo ay ka dhalanayso in hadhow loogu manno sheegto iyo in lagu qaanabaaba waa mid laga fadli badan yahay markaa tan zakaatulfitriduna waa saas oo kale haddaanad ahayn waxaad ku bixisay ilaahay kuguma waajibin amaah markaa sabab u noqon karta in hadhow lagugu manno sheegto amaba se lagu qaanabo waxaanu ilaahay kugu waajibin markaa hawgelin su-aasha ku saabsan lacag ma lagu bixin karaa a'immada saddexda imaamu maalik washaafici wa axmed waxay ku tegeen inaan lacag lagu bixin karin bal imaamu axmed raximah allahu tacaala wuxuu yidhi waxaan ka baqayaa qofka lacag ku bixiya inay ka gudi weydo sababtuna waxa weeyaan rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxa uu sheegay in raashin lagu bixiyo oo tucma lilmasaakiin wطuhra lلsaa'im min allagwi wاlrafath zakaatulfitrida rasuulku wuxuu ku tilmaamay quud la siinaya masaakiinta qofkii soomanaana laqwiga iyo hadalladii aan wanaagsanayna uu ku hadlay ayay ka daahirinaysaa buu rasuulku yihi calayhi الsalaatu wasalaam kadalika xadiidu cabdillaahi bni cumar fi صaxiixayn farada rasuulu اllahi zakaata alfitri saacan min tamrin aw saacan min burin aw saacan min shaciirin wa fii riwaayatin aw saacan min aqitin markaa raashin buu sheegay rasuulku calayhi salaatu wasalaam iyadoo wakhtigii rasuulka lacagi ay jirtay isla markaa mar walbana dadku lacagta iyo raashinka ay lacagta ay jecel yihiin ayaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam raashin uu sheegay marka raashinkaa rasuulku uu sheegay waa in lagu bixiyo qofka muslimka ahina faralkaa uu gudanayo waa inuu ka saaro shakiga iyo khilaafka oo ha gaadhsiin zakadaada xaalad la ysku haysta ma kaa gudaysaa mise kaa gudi mayso sida la ysku waafaqsan yahay inay kaaga gudayso sakadaada u bixi guntiga inay raggu sii daayaan ma dembiba mise waxay dembi noqonaysaa marka uu kibir u sii daayo masalada waxaan filayaa darsigii kabaa'irka inaynu aada ugaga hadalnay weliba laba dersi aynugu soo martay waxaynu tilmaanay ninku inuu guntigiisa qur-aanta ka hoosaysiiyaa mar walba inay dembi tahay haddiise kibir awgii uu u jiido inuu dembigu sii weynaanayo ciqaabkuna kii hore uu ka duwanaanayo waxaynu tilmaanay axaadiidaas inay tilmaantay laba xukun oo kala duwan iyo laba sababood oo kala duwan haddii markaa labada daliile mid mutlaq yahay midna muqadiyeed yahay xukumkiiyo sababta ay isku khilaafaan midna ka kale lagu fasiri maayo mid walba goonidiisa ayaa loogu camal falaya rasuulku maa asfala maa asfala alkacbayni min alizaar fa fi nnaar buu yidhi waxaa rasuulku uu ka dhigay sababta in guntigu qur-aanta uu ka hoosaysiiyo ka hooseeyo walo wax kalaba yaanay la soconin xukumkana wuxuu ka dhigay uun in labada quraamood inta ka hoosaysa qofka naar loo gelinayo rasuulku mar kalena waxa uu yihi man jara thawbahu khuyalaa qofka maradiisa kibir awgii u jiida lam yandur illaahu ilayhi yowma alqiyaama ilaahay subxaana wa tacaala maalinta qiyaame eegi maayo oo la hadli maayo cadaab markaa xanuujiyana wuu la kulmaya halkan sababtu tii hore way ka duwan tahay oo waa in kibir loo jiido xukumkana xukumkuna kii hore waa ka duwan yahay waa saddexdaa arrimood in lagu ciqaabo waanaynu sheegnay axaadiidka qaarkood in labada arrimoodba lagu kulmiyey labadaa xukum ee kala duwan in lagu sheegay axaadiidka qaarkeed waxaa kaloo aynu tilmaanay in rasuulku isbaalka laftiisa oo ah in marada qur-aanta laga hoosaysiiyo uu khuyaalaa ku sheegay wa iyaaka wa isbaal aliizaar fa inahu min almakhiila oo isbaalka laftiisa ayaaba khuyalaaba walow yaanaduba qastiyinbe waxaynu sheegnay rasuulku qofka uu arkay isagoo samaynaya isbaal oo ninka maradiisu qur-aanta ay ka hoosayso ee rasuulku uu arko ma weydiin jirin waxaa ku kalifay haddii markaa arrintu ay kale xukum duwan tahay rasuulku calayhi salaatu wasalaam waa weydiin laha laakiin sida tabaraani mucjamkiisa uu ku wariyay min xadiidi cuqba ana nabiya calayhi salaatu wasalaam ra'aa rajula yajuru izaarahu faharwala ilayhi wa qaal irfac izaarak faqaala ya rasuula allah ina qadamaya haatayni tastaku faqaala irfac izaaraka faina khalqa allahi kulahu xasan rasuulku wuxuu arkay nin guntigiisa jiidaya rasuulku ma sugin intuu soo gaadhayo ama quyar ma socon ee dembiga ciqaabku uu ka dhalanayo muslimkaa si uu uga gaadho kaana naasixan amiinan calayhi salaatu wasalaam waa orday oo waa gucleeyey ninkaasi u tegay wuxuu ku uhi guntigaa koruqa wuxuuhi rasuulka ilaahayo wax kale iguma kalifine lugahayga ayaa markaa isgaraacaya oo way isqonfayaan labadayda lugood marka foolxumadooda ayuunbaan dadka waxoogay aan kaga yaro qarinaya rasuulku wuxuu uhi kor u qaad ilaahay abuurkiisu waa wada qurux badan yihi qad khalaqna alinsaana fii axsani taqwiim waa ka yihi ilahi subxana wa tacala wakadalika saxaaba sida alimaam ibnu cabdilbar fii kitaabi tamhiid uu ku sheegay ninkay arkaan isagoo maradiisa qur-aanta ka hoosaysiiyey saxaabadu ridwaan ullaahi calayhim inuu dembaabay bay u arki jireen arrinta noocaasana waa ku inkiri jireen waana siduu sameeyey cumar isagoo weliba dhaawacan marka sida saxiixa ah haddii arrintaa kibir la-aan uu u sameeyo iyo hadduu kibir ku kalifo labada midna ma bannaana laakiin labadaas waxay ku kala duwan yihiin xagga xukumka oo ciqaabka ka dhalanaya ayaa sii kala adag waxaa kaloo marka aynu sheegnay mafaasidda ama dhibaatooyinka ku jira inuu ninku maradiisa qur-aanta uu ka hoosaysiiyo waxaa ka mida mafaasidda ku jirta awalan fiihi tashabuhu binnisa oo dumarka ayaa rasuulku uu ku uhi yurkiina shibran macanaa dhudhunka lugta bartankiisa taaka in la-eg bay hoos uga dhigayaan marada markay yidhaahdeen ida tankashifu aqdaamuhunna hadday sidaa yeelaan waxaa muuqan doona lugahooda hoose rasuulku wuxuu yidhi idan yurkiina diraacan walaa yazidna dhudhun hoos markaa ha u dhigaan intaan ayaanay ka kordhin markaa ninka maradiisa qur-aanta ka hoosaysiinaya ninkaasi wuxuu sameeyey tashabuh binnisaa inuu dumarkii isu ekeysiiyey mar labaadka waxaa ku jira tashabuh bilkufaar aladiina laa yuuminuuna billah walaa yakhshawna allaha subxaana wa tacaala oo arrintaasi caado iyo dhaqan ay u tahay mar saddexaadka israaf baa ku jira oo maradii sabab la-aan ayay dhammaanaysaa oo ay googo-aysaa marka qur-aanta laga hoosaysiiyo ee kabaha hoosta ay ka marto amaba se dhulka ay jiitanto ilaahina subxaana wa tacaala walaa tusrifuuni walaa tusrifuu ayaa rabbi uu yidhi israafka iska ilaaliya oo bimacnaa xoolaha ilaahay subxaana wa tacaala idin siiyey waxaan waxtar aan idiin lahayn ha ku bixinin amabase ha ku baabiinina marka dhibaatooyinkaasina waa ku jiraan waxaa kaleynu baraarujinnay nisfu saaqa oo dhudhunkaa lugta barhtankiisa shayga in la gaadhsiiyaa ay sunnaha tahay waa iisaarka waa guntiga ninku hadduu macaws xidhan yahay ama go ama waxyaabaha la mid a laakiin khamiiska iyo surwaalka iyo waxyaabahaas isaga qur-aanta ayuunbaa laga sarraysiinaya isbaalka ayaa laga ilaalinaya oo sunno maaha in nisfu saaq la geeyo waana sida ahlucilmigu axaadiida ay ka fahmeen waxaad ka egtaa kitaabka uu leeyahy sheekh bakr abu zayd ee la yidhaahdo xaddu thawbi waaluzra masaladaa uu ka qoray saasoo kale sheekh fawsaan saasuu isaguna axaadiidaasi uu ku macneeyey oo usrat lmuumin ilaa nisfi saaq buui waa iisaarka waxay sunno tahay in nisfu saaqa la gaadhsiiyo macnaa kuwan kale waa la gaadhsiin karaa laakiin si gaara sunna uma aha waajibku waa in qur-aanta laga sarraysiiyo oo qur-aanta aanay ka hooseynun su-aasha waxa uu leeyahay sakaatulfidrigu dadkii ay ku waajibtay meel aanay joogin haddii lagu bixiyo ma ka gudaysa dadka sakaatulfidriga laga bixinayaa waa laba nooc nooca koowaad dad sakadooda cidda bixinaysa ay tahay ciddii ay ku waajibtay inay ka bixiyaan qofkaasi meeshuu doonaya ha joogo ama ha ogaado in laga bixinayo ama yaanu ogaanin haddii ciddaasi ay sakadii ka bixiso waa ka gudaysa tusaale ahaan carruurtii yaryarayda waalidkood ka bixinayey gabadhii markaa ninkeedu uu ka bixinaayey dadkaasi in laga bixinayo xataa inay ogaadaan ama ay niyeystaan waajib ma aha waayo cidda bixinaysa ayaa ah ciddii shareecadu ay amartay inay ka bixiyaan xaaladda labaad waxay noqonaysaa in sakaatulfidridaada qofka bixinaya uu yahay qof inuu kaa bixiyo aanay waajib ku ahayn waa kaa bixin karaa qof kale waa kugu tabaruci karaa in sakaatulfitri uu kaa bixiyo xataa adoo iska bixin karaa laakiin xaaladda waxaa shardiya inaad og tahay inuu kaa bixinayo waayo asaalatan sakaatulfitridu adiga ayay kugu waajibtay niyadeedii marka adiga ayaa lagaa rabay inaad niyeysato inaad adigu bixiso ama inay cid kale ay kaa bixiso waayo rasuulku wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam inama alacmaalu binniyaat wa inama likulli imri'in maa nawa markaa sake qof kale uu bixiyey oo inuu kaa bixiyana aanad niyeysan ama aanad ogeynba macnaa adiga kaa gudi mayso waayo niyadii ayaa maqan niyaduna cibaadadaa shardi bay u tahay qadiyadda ku saabsan zakadii tusaale ahaan ma la rari karaa ama dadkii ay ku waajibtay ee laga bixinayey meeshii ay joogeen meelaan ahayn ma lagu bixin karaa waxaan asalku waxa weeye zakada in lagu bixiyo meesha ciddaa laga bixinaya ama xoolaha laga bixinaya waxa weeyaan ay joogaan waayo dadka masaakiinta ee meeshaa jooga ayaa u xaq leh xaq mudan naftooduna maalkaasay ku tacalluqaysaa maalkaa way quudayaan waanay ka dhur sugayaan oo rajaayay ka qabaan in wax laga siiyo iyagoo markaa baahan oo ag jooga haddii sakadii la raro oo meel kale la geeyo waxaa dhici karta asbaabtii markaa sakada loo sharciyeeyey inay xaasili weydo oo ay ka mid tahay in dadka muslimiinta ay isjeclaadaan miskiinkii ku dhinac joogay sakadaada u baahnaa haddaad siin weydo meel kale aada geyso waxaa dhacaysa in caloolxumo uu kuu qaado inuu cadaawad kuu qaadaana waa wax dhici kara weeyaan isjeclaanshihii iyo walaaltinimadii la rabay sakadu inay xaasilisona meesha iman mayso ta kale xoolahaagii la rabay qofkan inay ka badbaadaan maadaama uu baahan yahay adiguna xoola aada haysato xoolahaagii la rabay inay kuu badbaadaan inay badbaadi waayaan baa arrintaasi sabab ay u noqonaysa qofkii baahnaa ee xoolahan arkayey ee naftiisu ay ku tacalluqsanayd ee ku xidhiidhsanayd ee aada sakadii siin weyday inuu xoolahaaga xado ama uu dhaco oo wax dhici karo shaydaanku waxa weeyaan uu ku qaadi karo marka haddii sakadii la raro ama meel kale lagu bixiyo waa sida saxiixa zakaatulmaalka iyo zakaatulfitrida labaduba waa gudaysa axaadiid iyo aathaar sidaa tusisayna bukhaari saxiixiisa ayuu kusoo arooriyey laakiin sida afdalkahay zakada waa in lagu bixiya hadday tahay zakaatulmaal meesha ay xooluhu joogaan haddii ay tahay zakaatulfitridna qofka laga bixinayaa meesha uu joogo in lagu bixiyo ayaa afdal ah su-aashan wuxuu leeyay waxaad ka warantaa kolley soomka xidhiir la leedahay qasiidooyinka laga soo daayo idaacadaha ee ay yidhaahdaan ramadaanta ayaan ugu tala galnay ama nebi amaan ba ay ku magacaabaan qasaa'idkaas sidaad maqasheen waxaa la socda muusig baa la socda oo loo garaacaya muusigaas oo rasuulku caleyhi afdal salaatu watasliim uu tilmaamay waxyaabaha xaaraanta ee ummaddiisa qaar ka mida ee xalashan doonaan inuu ku jiro marlabaadka rasuulku caleyhi salaatu wasalaam uu nahiyey faqad naha nabiyu can ilkuuba waxa uu ka mid yahay aalaat lahwa min annaasi man yashtarii lahwa alxadiid liyudila can sabiili illah ahlulcilmigu markaa ilaa aqwaal shaada mooyaane waxay isku waafaqsan yihiin inaanu markaa xalaal aanu ahayn marka muusigaa la socda awgii mamnuuc bay noqonaysaa qasaa'idkaas ama idaacada laga soo daaya meel kalea laga soo daayay waana nasiib daro inaynu dhaa nebigeenii baynu ku ammaanaynaa wixii uu mamnuucay oo iyadoo muusig la garaacaya la yidhaahdo nebigiiba caleyhi salaatu wasalaam la ammaanaya ama rag iyo dumar isku dhex jira inay yidhaahdaan nebigii baanu ammaanayna rasuulku caleyhi salaatu wasalaam masaajidka markii ay ka dareereen ayaa inay isdhex galaan uu diido masaajidka ayuu ku kala soocay dadkaasina iyagoo isku dhex jira oo isruxaya ama isdhex fadhiya ayaa waxay leeyihin nebigii baanu ammaanayna ma wuxuu mamnuucay baad rasuula ku ammaanaysa hada istihzaa binabiyi caleyhi salaatu wasalaam shacarta am lam tashcur ficliyan arrintaasi waxay u tahay jees jees ama qofku ha dareemo ama yaanu dareemin waxaa kaloo iyaduna la socota in qaabka loo qaaday ay tahay qaabkii heesaha oo laxnigii heesaha qasaa'idkaasi waxa weeyaan ay leeyihiin waxaa kaloo qasaa'idka qaarkood ku jira ereyaad shirkiya sida nebiga caleyhi salaatu wasalaam in la baryo ama wax la weydiisto qaarkood waxaa ku jira ghuluwi in rasuulka caleyhi salaatu wasalaam lagu ammaano sifaad aanu lahayn lana dejiyo derajo iyo mansilo aanu ilaahay subxana wa tacaala aanu dejin waxyaabaha markaa ku xeeran oo dhan marka la eego khayr ma laha qasaa'idkaasi dadku nebiga caleyhi salaatu wasalaam waa jecel yihiin in rasuulka la ammaano oo waxaan sharciga ilaahay khilaafsanayn lagu ammaanaana waxa weeyaan ma aha mid xun bal waa mid wanaagsan marka jacaylkaa dadku rasuulka caleyhi salaatu wasalaam ay u hayaan iyo salliga nebiga iyo ammaanta nebiga iyo weyneynta nebiga ayaa markaa lagu khaldayo markaasaa inta heesa loo tiriyo waxyaabaha aynu tilmaanay oo dhan ee mamnuuca koobsanaya ayaa dadkii quyar waxaa lagu yidhi nebiga ayaa la amaanaya markaasaa xataa qofkii soo hadal qaaday idhahda heesahani ma banaana ama waa in la joojiyo waxaa dadki ay u qaadanayaan in in lagu yidhi nebiga ha jeclaanina ama ha ammaanina rasuulka caleyhi salaatu wasalaam ama ha ku salliyina waayo khalatuu camalan saalixan wa aakhara sayi'a camal wanaagsan iyo mid xun baa dadkii la yskaga khaldo markaa la ysku dhex daray qofkii doonayay rasuulka caleyhi salaatu wasalaam inuu ammaano ha u ammaano si sharciya rasuulku wuxuu yihi caleyhi salaatu wasalaam sida bukhaari saxiixa uu ku warinayo laa tatrunii kamaa atrat inasaara ciisa bna maryam inamaa ana cabdun faquluu cabdullaahi warasuulu xadgudub ha ku samaynina ammaantayda sidii ay qolada kiristaanku xadgudubka ugu sameeyeen nebi ciise anigu waxaan ahay addoonkii ilaahay oo rasuulkii ilaahayna ah haddaad doontaan inaad i ammaantaan waxaad tidhaahdaan waa cabdullaahi wa rasuuluhu waa addoonkii ilaahay oo rasuulkii ilaahay ah dad markaa kuwa heesaha qaada ah dumarka iyagoo madaxa qaawiyey heesaha qaadaya muusiga loo garaacayo waxyaaba aan habboonayn ku dhawaaqaya ee ku heesaya in la yidhaahdo nebigiibay waxa weeyaan ammaanayaan waajibka saaraan wuxuu haddii nebiga ay jecel ina ilaahay waxaa uga toobad keenaan oo sharcigii ilaahay subxana wa tacaala rasuulka uu ku soo dejiya inay raacaan waxa ilaahay uu ka xaaraantimeeyey uu ka mamnuucay in waxa weeyaan ay iska daayaan oo ilaahay subxaana wa tacaala ay kaga baqdaan marka heesaha noocaasi heesaha kale heesaha kale xaaraanta iyaga ayaa ka liita waayo awalan meel ka dhac bay ku yihin nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam haaniyan shirki bay koobsanayaan iyo bidac oo dadkii diinbaabay ka dhiganayaan iyagoo wixii hees mamnuuca iyo diin ay ka dhiganayaan hees markaa diin laga dhigtay iyo hees aan diin laga dhigan labaduba iyadoo ay mamnuuc yihiin waxaa sii xun xaaraannimadeedu ay sii adag tahay heesta waxa weeyaan diinta laga dhigto waxaynu u baahannahay in barnaamijyo ummadda wuxu taraya lagu buuxiyo idaacadda iyo warbaahinta kaleba ama barnaamij waxa weeyaan diiniya ha noqdaan ama kuwa dadka manaafic iyo masaalix adduunye waxa weeyaan u xambaarsanba ha noqdaane su-aasha wuxuu leeyahy sakaatulfidriga bisha ramadaan kala barhkeeda ma la bixin karaa zakaatulfitridu waa cibaado cibaadadana sababteeda lagama horraysiin karo sababta markaa cibaadadanina waa alfitru min sawmi ramadaana waa afurka laga afurayo bimacnaa la dhammaynayo lasoo gebagabaynayo soomkii bisha ramadaan walihaada baa xadiid ibnu cumar waxaa ku timi farada rasuulu llahi zakaata alfitri min ramadaana cibaadadana sababteeda lagama horraysiin karo marka intaan la gaadhin sababteedii zakaatulfitrida in la bixiye maaha waxaa leela saxaabada ka soo aroortay axaadiidka qaarkeedna ay tusisay se bukhaari saxiixiisa uu ku warinay min xadiidi ibni cumar in maalinta ciidda maalin ama laba maalmood ka hor lasii bixin karo xadiidu abi hurayra markii shaydaanku uu yimi isna qadiyaddaa waa loo deliishan karaa zakaatulfitrida markaa ayaa abu hureyra uu ilaalinayo rasuulku u xil saaray marka zakaatulfitrida saddex habeen baanu shaydaanku uu kusoo noqday taa macnaheedu waxa weyan waa muddadaaba inay sii taallay weeye iyadoon la gaadhin waktigii la qaybinayay marka muddadaa waa laga horraysiin karaa laakiin sida axwadkii waxay tahay cibaadadaasi qofka ay ugu ansaxayso ee khilaafkana uu kaga baxaya inuu la sugo waktigeeda oo aanu bixin bisha ramadaan dhexdeeda ama marka bisha ramadaan ay bilato aanu bixin waa jira ahlucilmiga qaarkood oo yidhi sabab laba sababood bay leedahay markaa oo bisha ramadaan marka ay bilato ayaa sababteedii la helay oo sababta soomka ayay ka dhigayaan laakiin de axaadiidta waxay tusisay sababtu inay tahay in laga afuro soomkii bisha ramadaan ictikaafka lagu ictikaafo saddexda masjid meelaan ahay masjid alxaraam iyo masaajidka nebiga iyo masjidu alaqsa ictikaafkaas ahlulcilmiga badankoodu waxay ku tegeen inuu ansaxayo laakiin ictikaafka lagu ictikaafo saddexdaa masjid uu ka fadli badan yahay xadiidka markaa xudeyfa laa ictikaafa ila fi halaathati masaajida ahlucilmiga qaarkood waa daciifiyeen ahlulxadiidka qaarkood waxaanay ku cileeyeen inuu yahay mawquuf calaa xudeyf macnaa inuu yahay hadalkii xudeyfa oo hadalkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam aanu ahayn ahlulcilmiga markaa saxiixiyey badankooduna waxa ay ku xambaareen ictikaafka la anfinayaa inaanay mashruuciyadiisa aanay ahayn waxaa la diidaya fi hada alxadiid ay tahay macanaa laa ictikaafa afdal ictikaaf ka fadli badani ma jiro ka lagu ictikaafo saddexdaa masjid walihaada xudeyfa markuu tegay alkuufa oo cabdullaahi bnu mascuud iyo saxaabo kaleo halkaa ku ictikaafaysa uu yidhi rasuulku sidaasuu yihi wa antum haahuna qaaciduun idinkuna halkanaad fadhidaanoo ictikaaf baad sheeganaysaan cabdullaahi ibnu mascuud iyo saxaabadii kale xudeyfe kamay aqbalin bal cabdullaahi ibnu mascuud wuxuu ihi lacallaka nasiita waxafiduu aw lacallahum xafiduu wanasiit waxaa laga yaabaa in iyagu xadiidka ay ka xifdiyeen rasuulka caleyhi salaatu wasalaam adiguna aad ilowday aayadda qur-aankiina almasaajid bay sheegtay walaa tubaashiruuhuna wa antum caakifuuna fi lmasaajid xudayfa iyo axadu taabiciin mooyaane cid kale oo madhabkaa ku tagtay macanaa waktigii hore kolley iyadoo la sheegaya anigu maan arag fii xuduudi cilmi casrigana sheikhulalbani baa raximah llahu tacaala masaladaa ku caanbaxay inaan lagu ictikaafi karin saddexda masjid masaajid aan ahayn laakiin qadiiman wa xadiian akaru ahli lcilmi wa jamaahiiru laima qowlkaasay ku tegeen in masaajida oo dhan lagu ictikaafi karo xataa masaajidka ha iskuba khilaafaan masaajidka lagu ictikaafayo sifaadka loo shardiyo xataa masaajidka aan jumco aan lagu tukan waa lagu ictikaafi karaa sida saxiixa ah oo salaatu ljumca maadaama aanay soo noqnoqon ahayn toddobaadkii hal mar mooyaane oo salaad usbuuca dhexdiisa marar badan soo noqnoqonaysa mar haddaanan iyada wuu bixi karaa oo xaajaadka kale qofku waxa weeyaan uu baxayo loo loo baneeyey inuu ubixi karo ayuunbaa salaatljumuca ay la mid tahy laakiin ugu yaraa masaajidka ku ictikaafayaan masjidu jamaaca masaajid markaa jamaacada lagu tukado waa inuu noqdo wallahu aclam su-aasha wuxuu leeyahay haddii uu eedaamo eedaanka labaad salaada subax manaa bilmunaasaba salaada subax aadaan qura ayay leedahay haddii aadaanka labaadee subax la idhaha iqaamada ayay noqonaysaa aadaankan hore intaanu waagu beryin la eedaamaya maaha aadaan salaada subax loo eedaamayo salaada subax aadaan ay leedahay maaha sida saxiixa waa aadaan ujeedo kale loo eedaamayo liyastayqida liyarjica alqaa'im waliyastayqida anaa'im qofkii tukanaya si u ogaado waagii inuu soo dhow yahay salaadiisa witr uu ugu soo gebagabeeyo kii hurdeena si uu u tooso ee maaha dadka in la ogeysiinayo in salaadii subax waktigeeda uu soo galay walihaada axaadiida ay ku soo aroortay in alaadaanu athaani ay ku jirto asalaatu khayru min annowm waxaa markaa aadaankaasi aadaan labaad uu noqonayaa biictibaari aliqaama marka iqaamada loo eego wa nacam alaadaanu lawal inay ku jirto wuxuu aadaanu lawal noqonayaa marka iqaamada loo eego walihaada asalaatu khayru min annowm waxay ku jirtaa aadaanka salaada subax bimacnaa la eedaamayo marka salaada subax waktigeeda uu soo galo ee aadaanka hore ee la eedaamayo intaan waktiga subax aanu soo gelin kuma jirta waxa weeyaan asalaatu khayrun min annowm sida daahirka ah nacam su-aashan markaa wuxuu leeyahay iyadoo salaaddii subax loo eedaamay ma banaanta inaad cunto oo aada cabto macnaa suxuurtii waxaynu leenahay laba xaaladood baa masaladu ay yeelanaysaa haddii la eedaamo iyadoo weli aanu waagu baryin oo muadinkaasi uu ka hor dhacay waaga dilaaciisii suxuurtaadi waad iska cunaysaa waanad cabaysaa ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu yihi fi lqur'aani اlkariim wakuluu washrabuu xataa yatabayana lakum alkhayط اlabyadu min alkhayط اlaswadi min alfajr anaa cuna oo caba habeenkii bisha ramadaan ilaa waagu uu idiin caddaanayo anaa xataa hadduu shaki kaaga jiro waagii inuu barye iyo in kale aayadda qur-aanki waxay tilmaamaysaa inaad iska cuni karto ilaa aada yaqiinsanaysa ee kuu caddaanaysa waagii inuu barye walihaadaabaa wuxuu odhan jiray cabdullaahi ibnu cabbaas kul maa shakakta inta aada shakisan tahay cun oad ka shakisan tahay waagii inuu barye in kale xataa laa tashuka ilaa aada gaadhayso inaanad ka shakiin waaga berigiisa marka aada yaqiinsato ee aada ka shakii weydo waagi inuu baryey markaasuu jooji saas ayaa saxaabadu aayadda qur-aanka ay ka fahmeen marka xaaladaas iyadu waa taa oo waaga ayay ku xidhan tahay ayaa waktiga soomkuu bilaabmaya uu ku xidhan yahay ee aadaanka kuma xidhna haddii waagi uu bariyo aan la eedaamin suxuurtii waa inaad joojiso haddii iyadoo waagii aanu baryin la eedaamo suxuurtaadi waad iska cuni karta oo xukunka soomku waa waa mucallaq aw murtabit biطuluuc اlfajr la bilaadaan aadaanku markaa wuxuu yahay in waa ogeysiin dadka la ogeysiinayo in waktigii la gaadhay laakiin xukunku waxa uu ku xidhayay calaamada waagii inuu beriyo weliba macanaa waagii caddaankiisa uu muuqdo inuu berye la yaqiinsado oo aan laga shakiyin xaaladda labaad waxay noqonaysaa in muadinkaas uu eedaamay waktigii waagu uu beriyey oo bimacnaa uu waafaqay sidii sharciga ahayd xaaladaas waa in la joojiyo cunista iyo cabista sida aayadda qur-aankii ay tilmaamayso wakuluu washrabuu xataa yatabayana lakum waktigaa marka la gaadho cunistii iyo cabistii waa la joojinaya waxaa laga soo reebayaa waxa qofku markaa gacanta uu ku hayo rasuulku wuxuu yihi sida imaamu axmed uu wariyey min xadiidi abi hurayra radia allahu canh wuxuu rasuulku yihi calayhi salaatu wasalaam ida samica axadukum nida ida samica axadukum الnidaa wاlinaau fii yadihi falaa yadachu xataa yaqdiya minhu xaajatahu midkiin markuu maqlo aadaankii marka waagu uu barye la eedaamayey iyadoo weelkii gacanta uu ku hayo manaa ha cuno oo bimacnaa yaanu dhigin buu leeyahy rasuulku calayhi salaatu wasalaam ilaa xaajadiisa uu ka gudanayo oo marka gacanta uu ku hayo wuu cabbayaa tusaale ahaan isagoo cabbayo gacanta ku haya ayaa la eedaamay ilaa baahidiisa uu ka dhammaysanaya rasuulku wuxuu leeyay yaanu dhigin ee ha iska wato ama raashinkii isagoo malqacaddii iyo iyo weelkii isagoo isku haya malqacaddii gacanta ku haya oo raashinkiina uu hor yaalla ayaa la eedaamay iyaduna waa la mid raashin cusuboo markaa uu raadsanaya ayuun baan jirin oo uu baadi doonaya lakiin waxaa gacanta uu ku hayo ama raashin la cunayo ha noqdo ama sharaab la cabayo isagoo gacanta ku haya haddii loo eedaamo waa iska sii wadan karaa ilaa baahidiisa uu ka dhammaysanayo rasuulkaana calayh isalaatu wasalaam sidaa yidhi waayo su-aasha wuxuu leeyahay haddii salaaddii cishaaye jamiceedii uu ku dhaafo aad taraawiixda ku xidhato macnaa arrintaasi ma ansaxaysa su-aal kalea la socoto oo ah haddii uu afartan ragcadood uu israaciyo maxaad samaynaysaa salaad sunnaa ama ha noqoto salaatu taraawiix ama salaad kale ha noqoto qof tukanaya waa lagu xidhan karaa salaad farala wa salaatu lmuftarid khalfa almutanafil waa saxiixa ka faralka tukanaya waa ku xidhan karaa mid sunno tukanaya adilada markaa arrintaana waxaa ka mid a qisatu aصaxaabiyi اljaliil mucaadi bnu jabal radi allahu canhu salaada cishaaye rasuulka ayuu la tukan jiray haddana wuxuu tegi jiray masjidkii qowmkiisa reer banu salima oo iyaga ayaa waxa weeyaan uu tukan jiray salaat lcishaa marka mucaad waxa uu tukanayay sunne salaad farala laba jeer in la tukadaa ma banaana yaana fii yowmin waaxid iyadoo sabab in lagu soo celiyo keensanaysa aanay jirin mar haddii salaadaasi ay ansaxdo faralka mar labaad lama tukan karo markaa sunna ayuu tukanayay mucaadi bnu jabal iyaguna waxa ay tukanayeen salaadii faralkaayd haddana mucaad bay ku daba tukanayeen wakadalika ninkii masaajidka soo galay iyadoo salaadii jamaca laga baxay rasuulku wuxu uhi alaa rajulun yatasadaqu calaa hada war nin ninkan ku sadaqadaysanayaa ma jira bimacnaa la tukanaya si salaadiisu jamaca ay ugu noqoto laa shaka labadaa nin haddii aynu nidhaahno imaamku wuxuu ahaa kii faralka hore u tukaday dee sunnuu tukanaya kalena faral buu ku daba tukanayay haddii aynu cagsiga nidhaahno waxay tusinaysaa qof faral tukanaya qof sunno tukanaya inuu ku xidhan karo marka salaada qofka faralka tukanaya uu ku daba tukado mid tukanaayo sunne waa saxiix axaadiida ayaana tusinaysa haddii sidan ay dhacdo afar ragcadood uu israaciyo arbaca rakcaad waxay noqonaysaa waxa weeyaan in aad atixiyaadsato oo atixiyaadka waxa weeyaan aanad ka tegin waayo atixiyaadka hore sida saxiixa axaadiidu ay tusisay waa waajib shayga waajibkaana haddii camdan ama haddii ogaan looga tago salaaddu way buraysaa haddii sahwan looga tago buri maysa laakiin haddii camdan looga tago salaaddu waxa way buraysaa marka waxay noqonaysaa inaad labada ragcadood ee hore marka aad la tukato isagoo haddii uu kaco inaanad raacin atixiyaadkaaga aad ku hadho oo markaa intaa dambe aad niyooto almufaaraqa oo aad kelida ama goonidaada aad u tukato labada ragcadood ee waxa weeyaan ku hadhay wuxuu leeyahy carruur yaryar oo aabahooda uu dhintay wakti dhoweyd oo aan uga tegin wax maal ah manaa oo badan buu ujeedaa waan filayaa miyay ka baxayaa zakaat lfitr caruurta yaryari haddii ay leeyihiin agoon tahay maal zakaatulfitrida lagaga bixiyo qofka markaa mas-uulka ka ah waliyulyatiim ayay waajib ku tahay zakaatulfitrida inuu ka bixiyo macanaa maalkooda uu ku bixiyo oo zakaatulfitridu dadka qaangaarhka un kumay waajibin farada rasuulu llahi zakaata alfitri cala adakari waluntha waalsagiiri waalkabiir walxuri walcabd min almuslimiin qofka weyn iyo ka yar qofka lab iyo ka dhadig ka addoonka iyo ka xorta intaba waajib bay ku tahay marka carruurta yaran agoontii hadday maal leeyihiin waajib waxaa in maalkooda laga bixiyo zakaatulfitri hadday cid kale ugu tabarucdana waa ansaxaysaa laakiin cid ugu tabarucda haddaanay jirin maalkooda ayaa zakaatulfitrida laga bixinaya haddaanay maal lahayn zakaatulfitri lagaga bixiyana kuma aanay waajibin iyaga laakiin qofka iyaga quudiya ee nafaqadoodu ay ku waajibtay haddii uu leeyahay maal uu kaga bixiyo isaga ay waajib ku tahay inuu waxa weeyaan uu ka bixiyo zakaatulfitriga ma lagu guddoonsiin karaa qof jooga magaalo kale magaalo kale macanaa telefon iyadoo telefon lagula hadlayo ilaahay baa subxaana wa tacaala cilmigu cindahu yahay laakiin xadiidu cabdillahi bni cabaas wa amara an tu'adda biha qabla khuruuji innaasi ila asalaa adaaguna waa alikhraaj wuxuu rasuulku amray in zakada la bixiyo dadku intaanay salaatu ciid aanay u bixin marka qofkii haddaad telefon ugu sheegto aad tiraa zakaatulfitridii baan kuu hayaa isagoo aan adigana ku wakiilan qof kaloo qof kaloo wakiishana aanay jirin sheegistaasoo quri zakaatulfitridii bixin la bixiyey noqon mayso walihaada qofkaa haddaad zakaatulfitrida aad si gaara ula doonayso waa inuu wakiisho telefonba waa ku wakiilan karaaye qof zakaatulfitrida aada ugu dhiibto adigana xataa waa ku wakiilan karaa laakiin iyadoo qof ka wakiili aanu jirin in telefoonun lagu yidhaahdo zakaatulfitridii baan kuu hayaa ama meelun la yska dhigoo la niyoodo qofkaa in la siiyey sidaa zakaatulfitri ku bixi maysa sida xadiidu cabdillahi bni cabaas uu tusinaya qofka ictikaafsan isagoo isilowsan hadduu masaajidka ka baxo ictikaafki miyuu ka jabaya waa ma maya rabbanaa laa tuaakhidna in nasiina waakhta'na ilaahayna subxaana wa tacaala ducada uu aqbalay ilaahay wixii ilow noo geeyo amaba si aanaan u kasin ilaahay ow ha noo qabanin ilaahayna subxaana wa tacaala arrinta noocaasa waa yeelay marka arrintaa ictikaafku kaga jabi maayo qofku kuna dembaabi maayo qof aada hubtay inuu qaad ka ganacsado ayay lacagi kaa soo gashay lacagtaa ma cuni kartaa msma mase ku ganacsan karta horta marka horeba qadiyadda ku saabsan qaadka macnaa sida raajixa waxaan u aragnaa inuu yahay xaaraan laakiin waa qadiyada ahlucilmigu aanay isku waafiqin macnaa guud ahaan macnaa haddii sifaadka qaarkood ay raacaan laa shaka in ahlucilmigu ay xaaraantimeynayaan lakiin shay muxaram lidaati inuu iskii xaaraan u yahay iyadoo waxyaabo kale aanay raacin ahlucilmigu miday isku waafaqeen maaha walihaada waa arrin ay shubha ay ku jirto qofkani markaa haddaanu isagu xaaraan ka aaminsanayn shubhada noocaasina ay ku jirto isagu inuu xalaal yahay uu ku qanacsan yahay bimacnaa waa ka xukum duwanaanaya shayga inuu xaaraan yahay la ysku waafaqsan yahay ama daliil cad waxa weeyaan loo hayo taasi waa tanbiih almuhim qofka shay xaaraana ka ganacsada ama xoolihiisu xaaraan iyo xalaal ay isugu jiraan xoolahan uu ku siiyey xaaraanta laftoodii lafteedii inay yihiin haddaad og tahay inaad cuntiyena isticmaashaa toona ma banaana laakiin qofka xoolihiisu ay isku jiraan xoolaha uu ku siiyo mar haddaanad ogeyn inay xaaraanta lafteedii ay yihiin waad isticmaali kartaa bidaliil rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu aqbali jiray hadiyadda yuhuuddu ay u keento oo rasuulku uu la mucaamaloon jiro wax uu ka iibsan jiray oo wax uu ka amaahan jiray markaa dembiga waxay yeelanayan qofka mubaashirkaa haddii taa uu ku siiyey xaaraanta lafteedii ay tahay laakiin adigu aanad ogeyn aduu ku dambaabi maysa xaaraanna adiga kaama ah waxaa waajiba unta aad og tahay inay xaaraanta lafteedii ay tahay inaad iska ilaaliso taana ahlucilmigu waa isku waafaqsan yihin su-aashan qur-aanka ayay ku saabsan tahay qofka qur-aanka mobila ku duubanaya si uu ugu soo dhaco arrintaasi xukunkeeda arrinta ahlucilmigu waxay idhahdeen ma banaana in qur-aanka loo isticmaalo ogeysiis ahaanu waa istihaana nooc min alistikfaaf waa fududaysi qur-aanka in la fududaysta weeye ilaahayna subxaana wa tacaala qur-aanka waa weyneeye shacaairta in la weyneeye ay waajibka tahay baanu ka mid yahy waman yucadim shacaa'ir allahi fa inaha min taqwa alquluub marka inaad hadalkii ilaahay u isticmaasho ogeysiis ahaan oo laga yaabo isagoo kelmaddii aan dhammaystirin qaarigu inaad ku kala goyso ama aayaddii waxa weeyaan aan dhammaystirin ile marka horeba ujeeddadaadu dhegaysi may ahayne ujeeddadaadu waxay ahayd inaad ka dhigata uun ogeysiis macnaa meelkadhac ba arrintaasi qur-aanka ay ku tahay walihadaba ahlucilmu raxmatullaahi calayhim ay diideen marka waa in la iska daayo wey oo cod kaleoon muusigna marka aan ahayn heesna aan ahayn moobilka lagu duubto oo ku ogeysiiyenu inay cidi kula soo hadashay waayo su-aasha waxau leeyahay waxaan ahay nin sabool ah oo aan haysan lacag iyo waxaan siiyo reerkayga waxaan habeenkii ilaaliyaa meel oo waan seexanaya haddii aanan cunin jaadka ma cuni karaa mise waan iska daayaa taladu waa ta dambe iska daa ha cunin imise ayaa jira qof meel ilaaliya ama soo jeedo jaadna aan cunin annafsu taamicatun in tammactaha wain tuqnichaha bilqaliili taqnaci naftu marba sida adigu aad ka yeesho weyaan haddaad naftaada ka dhaadhiciso ma soo jeedi kartid ilaa jaad inaad cuntid mooyaane dee sidaasayna ayay ayay xaaladdu ay noqonaysaa haddii se nafta xaqiiqada aad u sheegto iyo runta adoo markaa qaad aan cunin waad soo jeedi kartaa dad fara badan oo waxaa jira xuraasa ama meela ilaaliya jaadna aan cunin oo soo jeeda caalamka ma waddankeennan jaadka laga cuno iyo dhowrka waddana la midunbaa ayuunbaa meel la ilaaliyaa miya maxay kusoo jeedaan caalamka faraha badan dadka tirada badan habeenkii soo jeeda meel ilaalinaya ama ujeedooyin kale waxa weyaan usoo jeeda nin odayo markaa meel geerash oo gaadhay aan dhigto ilaaliya ayaa waxaan ku uhi jaadka iska daa wuxu uhi ma soo jeedi karo waxaan ku uhi jarrib tijaabi waad soo jeedi kartaay dad fara badan oo jaadka aan cunin baa soo jeedeen kuwaas wax kaley kusoo jeedaan buuri khamri bay cabbaan hada hayru saxiix waa naftii ood xaqiiqada aan loo sheegahay weeye waa xaqiiqo qofka shaygaasi la qabsaday in habeenada hore laga yaabo in waxa weyaan ay ku adkaato inuu soo jeedaan la-aantii laakiin maxaa loo baahan yahay nafta haddaad doonayso shay aan wanaagsanayn oo dan aanu ahay inaad ka jarto inaad la jihaadid weeye aladiina jaahaduu fiina lanahdiyanahum subulana ilaahayna subxana wa tacala wuxuu kuu ballan qaaday haddii naftaada aad kula jihaaddo wanaagga xumaantana aad kala jihaaddo in ilaahay subxaana wa tacaala uu ku hanuuninayo kugu hanuuninayo waddooyinka waxa weeyaan loo maro ilaahay raalli ahaanshihiisa iyo ilaahay subxana wa tacala naciimkiisa oo rabbi uu kuu fududaynayo marka jaahid nafsak naftaada la jihaad oo nafta sabirsii ilaahay subxaana wa tacaala in fara badan buu ina amray bisabr sabirkana waxaa ka mid a nafta in laga sabirsiiyo oo laga celiyo waxyaabaha ay jeceshahay laakiin ilaahay subxaana wa tacaala aanu jeclayn marka habeenada hore adkayso oo nafta la jihaad oo sabirsii marka dambe way la qabsan doontaa biidni illahi subxana wa tacaala arrintuna waxay u baahantay inaad go-aan la timaaddo ilaahayna subxaana wa tacaala aad tala saarato rabbina subxaana wa tacaala aad barido aad weydiisato in go-aankaagaa si uu kuugu kaalmeeyo xanaabalo fiirsan ninkaasi wuxuu ka cabanayaa saboolnimo meel baan ilaaliyaa buu leey waan ka soo saara carruurtu waxay cunayaan haddana waxaa qiilu u doondoonayaa qaad qaadkana waxaynu ogsoonnahay macnaa kharash iyo lacag inuu u baahan yahi lacag mid isaga lagu soo iibiyo iyo waxyaabaha kale raacaya lacag lagu soo iibiyo marka xaaladaada dhaqaale iyo waxa aad doonaysa ayaan isqabanahayn intaan diiniyanba aan arrintaan laga eegin manaa xaaladaada ayaanay kugu habboonaynba caqliyan inaad qaad cunto adoo xaaladda noocaasi ku jira in waana la yska dayn karaa dadka qaar baa markaa aaminsan inaan la yska dayn karin oo raashinkii iyo sharaabkiiba waynagaa iska daynaynaa maalinta ramadaan waxaa taasi ay tilmaamaysaa qofku waxyaaba uu jeceliyo naftiisa inuu ka jari karo raashin iyo sharaab midna maaha qaadku oo gaajona kaa biin maayo haraadna kaa biin maayo waa la iska dayn karaa waaqicuna taasuu tusinaya oo dadka iska daaya aad ba u tiro badan yihin marka horun baa loo baahan yahay saynu tilmaanay mujaahada iyo sabir iyo go-aan iyo tawakul cala allah iyo ilaahay subxana wa tacala inaad berid su-aasha waxay ku saabsan tahay salaada taraawiixda ee la tukanaya saddex iyo labaatanka ragcadood ma saxba su-aasha labaad waxaan la akriyayo mar kasta oo laba ragcadood la tukadaase nebigu ma sameeyey su-aasha hore haddaynu ku horeyno salaatu taraawiix waxay ka mid tahay salaatuleilka ayay ka mid tahay waa min salaati lleil sida saxiixaana salaatu lleil ma laha tiro go-an qof weliba intuu awoodo ayuu ka tukan karaa fii ramadaan wa fii gayri ramadaan iyo ramadaan la-aanba rasuulkuna wuxuu yidhi markii la weydiiyey can salaati leyl salaatu leyli mathna mathna faidaa khashiya axadukum الصubxa falyarkac rakca tuutiru lahu ma qad salla salaatu leyl waa laba laba ragcadood ilaa goormuu wadayaa labalabadaa ragcadood ilaa uu ka baqanayo waaga berigiisa marka uu ka baqdo waagii inuu u beriyo hal ragcadoo witri uga dhigta tiro kala dhiman uga dhigta ha tukada buri rasuulku calayhi salaatu wasalaam xadiidkaasaa ka mid a axaadiida culimada badankoodu ay u xujaysteen salaatu leyl inaanay xad lahayn xagga tirada culimada qaarkoodna itifaaq bay kusoo naqliyeen intaa la isku waafaqsan yahay waxaa ka mid ah alqaadi ciyaad iyo ibnu cabdilbar shaykhulislaam abulcabaas ibnu taymiyana wuxuu yidhaahdaa qofka yidhaahda salaatu leyl ma xad bay leedahay aan la dhaafin karin qofkaasi aada buu u khaldamay haddaad tiraa soota caaisha tilmaantay rasuulku calayhi salaatu wasalaam in koob iyo toban ragcadood uu tukan jiray salaatu leyl oo aanu ka ziyaadin jirin fii ramadaan walaa fii hayri waxaanu leenahay xadiidkaasi nas kuma aha ama kuma cadda inaan koob iyo tobanaan laga ziyaadin kar laga ziyaadin karin waxa xadiidku uu tilmaamay in rasuulku calayhi salaatu wasalaam isagoo ummadiisa u sheegay in salaada laba laba la tukan karo ilaa waaga berigiisa laga baqanayo rasuulku ikhtaara linafsihi ixdaa cashara ragca koob iyo toban ragcadood buu naftiisa u doortay walihaadaba ahlulcilmiga qaarkood waxay yidhaahdaan sidaa afdalkii waxay tahay in koob iyo tobankaa la tukado laakiin waa goorma waa haddii loo tukanayo siduu rasuulku u tukaday calayhi salaatu wasalaam oo sidii rasuulka loo dheeraynayo laakiin haddii sidii rasuulka aan loo dheeraynayn sidaa afdalkii waxay tahay in la badsado sujuudda rasuulku waa kii ku yidhi saxaabigii rabiica ibnu kacb ilaslami markuu yihi asaluka muraafaqataka fi ljanna ana ilaahay ii weydii jannada inaan kugula rafiiqo rasuulku waa kii ku yidhi faacinnii calaa nafsika bikatrati sujuud marka sujuudda in la badsado ayaa afdala haddaan sidii rasuulka calayhi salaatu wasalaam aan loo dheeraynahayn marka ama saddex iyo labaatan ha la tukado ama koob iyo labaatan ama sagaal iyo soddon ama sagaal iyo toban oo naxnu fi hada lmasjid gaaliba nusalli tiscata cashara rakca sideed ragcadood oo aanu tukanno fii awali leyl iyo koob iyo toban aan tukanno fii aakhiri leyl marka qof waliba intuu awoodo ragcad baa ugu yar salaatu leylka inta ugu badanina xad ma laha qof waliba inta uu tukan karo ayuu tukanayaa laakiin marka laga yimaado taraawiixda salaatu leylka la tukanayo habeenada aan ramadaan ahayn in qofku uu joogtayn karo inuu tukado ayaa waxa weeyaan fiican hada ma facalahu nabiyu calayhi salaatu wasalaam ayaa afdala sidaas ayaa afdala laakiin haddii habeenba inta uu awoodo uu tukadana iyada lafteedu waa sax in waxaan la akriyo marka laba ragcadood la tukadaba rasuulku calayhi salaatu wasalaam ma samayn saxaabaduna ma samayn walihaada waxaa ku dabaqmaya xadiidka rasuulku uu yihi man axdaa fii amrina hada maa laysa minhu fahuwa raddun man camila camalan laysa caleyh amruna fahuwa raddun qofka sameeye camal aan rasuulku calayhi salaatu wasalaam aanu ku cibaadaysan in markaa lagu radinayo oo bimacnaa aan laga aqbalahayn ayaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu sheegay markaa taas ayay soo gelaysa haddii la idhaha adkaaruun baa la akriyayaa ducooyin baa la akriyayaa ma dikrigaa bidca nacam dikriga meeshiisii meel meelaanahan haddaad dhigto bidca ayuu noqonaya oo salaada dhexdeeda ama khaarijkeeda dikri aan rasuulka ka soo aroorin meel aanu rasuulka ka soo aroorin haddii aada joogtayso oo inuu sunno yahay ama cibaado u yahay aada ictiqaado macnaa bidca ayaad la timi oo sideedaba dee bidcadu cibaadaadka ayuunbay gelaysaa oo shay lagu cibaadaysanayo rasuulka calayhi salaatu wasalaam aan ka sugnaan saxaabada aan ka sugnaan ayaa bidco noqonaya su-aashan sakaatulfidriga ay ku saabsantahy haddii waalidkay uu siiyo sakaatulfidriga ama aan anigu siiyo marka koowaad waa in qofka zakaatulfitriga la siinaya uu yahay miskiin ama faqiir faqiirku waa qofka aan waxbaba aan haynin miskiinkuna waa qofka haya wax baahidiisa meel kaga dhacaya laakiin aan baahidiisa aan wada daboolahayn marka waalidka haddaanu ahayn faqiir ama miskiin ma siin kartid adigu haddaanad ahayn faqiir ama miskiin waalidkaa kuma siin karo masalada labaad haddii waalidkaa nafaqadiisu ay kugu waajibtay sakaatulfitriga sida saxiixa ahlucilmiga badankoodu ay ku tageen siin maysa waayo taasi waxay sabab u noqonaysaa in zakadaadii adigu aada ku intifaacdo oo wi wixii aada bixin lahayd ee nafaqada ahaa iyadu bedel ay ka noqoto markaa qofkuna zakaatulfidrigiisa inuu isagu ku intifaaco looma ogola sidaasoo kale waalidkaa haddii nafaqadaadu ay ku waajibtay zakaatulfidrigiisa kuma siin karo haddii nafaqadu markaa aanay ku waajibin amaba se nafaq ahaan aan loo siinahayn inuu denis kaga bixiyo waxyaabaha lamida loo siinayo markaa zakaatulfidrigii qofku waa siin karaa qofka qaraabadiisa walow ha ka mid noqdaba kuwa nafaqadoodu ay ku waajibtay su-aashan waa ciddee cidda ay fidye iyo qalle ay ku waajibtay ma jiro qof fidye iyo qallo wada socdaa waxa weeya inay ku waajibeen masalada qura ee saxaabadu ridwaan ullaahi calayhim ay tilmaameen qofka in qalle iyo fidye laga wada rabo waa qadiyadda markaa ku saabsan waliba saxaabada qaarkood saxaabadu iskumay waafaqeen qofka maalmo rabadaan lagu leeyahay ee cudurdaar la-aan dib u dhigay ilaa rabadaantii kale usoo gashay qofkaas ayaa waxaa abu hurayra iyo cabdillaahi bnu cumarba ay fatwoon jireen oo ka ansaxday inuu qallaynayo soomka islamarkaa uu bixinayo fidyena uu raacinayo fidyadu markaa taakhiirka ama dib udhigistaa bilaa cudurdaarka ayaa bedel ay ka tahay laakiin saxaabo kaloo khilaaftay baa jirta oo yihi qadaa un baa lagu leeyahy qofkaasi xataa haddii rabadaantii kale ay kasoo gaadho waa ilaahay subxaana watacaala qalla ayuunbuu sheego wuxuu uhi faciddatun min ayaamin ukhra saas ayaanad moodaa inay tay sida raajixa laakiin sida axwadkii waa inuu fidyadana raaciyo amaa qadiyadda ku saabsan gabadha uur kale amaba se ilmaha yar nuujinaysa ee labada arrimood sababtooda u afurtay maxaa ku waajibay fuqahada qaarkood baa yidhi waxaa ku waajibay inay qallayso islamarkaa fidyana ay bixiso qowlkaasina waa qowl daciif waa marka koowaadee daliil male qowlkaasi waa marka labaadee maaha qowl ka sugnaaday saxaabadii ridwaan ullaahi calayh waa marka saddexaadee qawaacidda shareecada ayuu khilaafsan yihi oo laguma yaqaano ashariica alislaamiya aljamca bayna albedel walmubadel minh in la kulmiyo shayga iyo kii bedelka uu ka ahaa macnaa soomka fidyadu waxay bedel ka noqotaa soomka markaa soomkii iyo fidyadii bedelka ka noqon lahayd in labadiiba la ydhaa gabadha waajib bay ku tahy hada mukhaalif liqawaacid shariica waxaa markaa la isweydiin karaa maxaa gabadha waajib ku ah waxa waajib ku ah nusuustu fi lxaqiiqati may caddayn xadiidu anas bnu malik alkacbi fi sunan wuxuu tilmaamay un ana allaha wadaca asawma can ilxaamil walmurdic in ilaahay gabadha uur kale iyo ta ilmaha yar nuujinaysa ee soomka markaa nafteeda uga baqaysa ama ilmaha yar in ilaahay subxana wa tacaala soomkii uu ka dejiyey walihaadaba ibnu xasm abu muxamed ibnu xasm waa xadiidkaa u daliishaday inaan waxba lagu lahayn way iska afuraysaa waxba laguma laba uri qallana laguma le fidyana laguma le halkaasuu isagu masalada mariyey soo ilaahay soomkii kamuu dayn buu yihi oo xadiidku sidaamuu tilmaamin ha wax ilaahay uu yihi soomkii waan waan idinka daayay dumarawe waxaasaa bedelkiisa idinku waajiba miya adiladu sheegtay maya waxaanuu ilaahay saarin adigu maxaad u saaraysaa buui ibnu xasm halkaasuu mariyey haddaanay jiri lahayn aathaarta ka soo aroortay saxaabada rasuulka ridwaan ullaahi calayh la qulnaa biqowli ibni xasm qowlka ibnu xasm bayna odhan lahay waxba laguma la bayna odhan lahay laakiin waxaa qowlkiisa aynu khilaafnay saxaabada rasuulka ridwaan ullaahi calayhim ibnu cumar iyo ibnu cabaas waxaa ka sugnaatay inay markaa tilmaameen fidye in lagu leeyay macanaa maalin walo ay afurtayba inay miskiin quudinayso wuxuu ka dharga ay siinayso raashin qalalan hadday ku bixinaysana ay fuqahadu yidhaahdeen waxay bixinaysaa mud mudkuna waa nus kiilo iyo waxoogay wey waa kiilo waxla ayay bixinaysaa hadday kiilooga iska dhamaystirtana maadaama raashinku xagga miisaanka uu isku khilaafsan uu ku kala duwan yahay waxa weeyaan waa fiican tahay cid saxaabada ka mid oo labadaas saxaabi khilaaftayna ma jirto laa yuclam lahu mukhaalif min asxaaba lama oga cid khilaaftay walihaada fatwadoodu waa ijmaac sukuutiya markay u yar tahay oo iyaguna waa fatwoodeen intii kalena waa ka aamuseen baa la odhan karaa markay u yar tahay oo haddii wax khaldan ay fatwoodeen may aamuseen waa ku inkiri lahaayeen oo waa ku khilaafi lahaayeen marka masalada fiqiga ama xukunka sharciga sidiisaba waa inaad u raadiso daliil min kitaab illah o min sunati rasuulillah aayad qur-aan ama xadiid oo aada masalada waxa weya inaad ku dhistid haddii labada midnaba aada u weydo meeshaad uga gudbaysaa waa inay noqoto yani aqwaal الصaxaaba wa aahaaru الصaxaaba oo culimo fara badani marka ay tilmaameen inay xujo tahay saxaabiga qowlkiisa intishaaray ee faafay ee daliilo aan khilaafsanayn saxaabi kaloo khilaafayna aan la ogeyn inuu xujo yahay bay culimo fara badan ay ku tegeen oo ilaahay baa ina amray saxaabada inaynu raacno rasuulka yihi calaykum bisunati wa sunati اlkhulafaa alraashidiin ilaahay baa ammaanay dadka saxaabada raaca والsaabiquuna اlأwaluuna min almuhaajiriina واlanصاar wاladiina اtabacuuhum bixsaan radia allahu canhum waraduu canhu ibn اlqayim kitaabkiisa iclaam اlmuwaqiciin afartan daliil in ka badan buu ku sheegaya akara min arbaciina daliila oo u daliishanaya itibaacu صaxaaba saxaabada in la raacaa inay waajib tahay marka falaa aqala min dalik masalada haddaynaanu haynin aayad ama xadiid tilmaamaysa gabadha waxaa lagu leeyahy aahaartaas saxaabada inaynu raacno ayaa waajiba waa ariib waxaa aada hariib u ah wax lala yaabo ah in wadaadada qaarkood weliba fii beladina haada ay fatwoodaan in gabadhaa lagu leeyahay qalle iyo fidyo ayna daliilu calaa hada in qalle iyo fidyo ay jamcinayso hada lam yaqul bihi rabbuna walam yaqul bihi rasuuluna walam yaqul bihi axad min asaxaaba waa arrin aanu ilaahay sheegin rasuulku sheegin axad min asaxaaba aanu sheegin dhinac kale haddii laga egana saynu tilmaanay qawaacidu shariica naqsan oo ay ku sugantahay aljamcu bayna albedel walmubadel minhu waxay ka dhigantay qofkii oo la yidhi gebagabayso weysayso oo waxa weeyaan haddana gebagabayso hada mukhaalif waxa wey liqawaacid shariica weliba intaanay ku gaabsanay dalabatulcilmiga dadka u sheega aahaarta saxaabada waxa weya inay ku duraan aan inamo yaryar baa dadka ku leh inamo yaryar baa dadka ku leh fidyun baa gabadhaa lagu leeyahy inama yaryari dadka kuma lehe ibnu cabbaas baa ku yidhi cabdullaahi ibnu cumar baa ku yidhi inamada yaryarina waxay ku daydeen inay raaceen ibnu cabbaas iyo ibnu cumar iyo saxaabada kale waxa weyaan aan khilaafin qofka sidaa lii wuxuu dadka ugu yeedhayaa bal hadda u fiirso wadaadada qaarkood ay leeyihin afartii imaam ee afarta madhab ayay iskaga tegeenoo markaasay ibnu cabbaas iyo ibnu cumar iyo wadaad xambali oo ibnu taymiye la yidhaahdo ayaa waxa weeyaan ay wixii ay yidhaahdeen ay fatwoodeen ana as'alukum ayuhumaa awlaa bilitibaac ma imaamu axmed mise cabdillahi ibnu cabbaas keebaa u mudan raacitaan haddaan masalada daliilaan loo hayn ma axmed ibnu xambal mise ibnu cabbaas laa shaka ibnaas ayuhumaa awlaa bilitibac cabdullahi ibnu cumar laa shaka cabdullaahi ibnu cumar faqis taa waxa weeyaan uga qiyaastaado cilmiga cabdullaahi bni cabaas iyo cabdullahi bni cumar soo dhaafay ee iyagu aanay hayn shaafici iyo axmed ibnu xambal iyo kii abu xaniifiya soo gaadhay anigu garan maayo hal ragga culamaau saxaaba cilmigaas ma odhan karo waa khalad in la yidhaahdo aimadaasi saxaabada weliba fuqahaau saxaaba wa culamaau saxaaba ayay adayn in la yidhahdo waa qowl aad iyo aad khalad u awey qowlkaasi khalad uu yahay aimada waxaa ka mid a med abu xaniifa waayr waxaa usuusha maaaba oo imaam caala fatwadi ma aftaa bihi saxaaba marka aimada laftooda ayaa iska ilaalin jiray khilaafaan ta kale waxaan baraarujina afartii imaam ayaa s yihi laa afarta imaam iskumay waafaqin ma aftarat ama nu afarta imaam iskumay waafaqin qaarkood waa ku shaaficiga ku qariran marka ay nafteeda u baqato marka ilmaha u baqato ayay xataa kala qaadeen qaarkood waxdeen qadaa unbaa ku waajiba qaarkood qadaa waajib wada ah qaartooda ayaa iskhilaafay calaa kulli xaal saxaabada rasuura ka sugnaaday lam yahbut can hada alqowl fidye inay gabadhaasi bixinayso ayuu sugnaatay wa naxnu naqulu bima qaala bihi rasuuli illah ridwaan llahi calayhi su-aashan dhowrs ka kooban tahay sadaqat lfitriga xukunkeeda waa waajib rasuulka calayhi salaatu wasalaam faral yeelay farada rasuulu llahi zakaata alfitr qowl shaada mooyaane ahlucilmiguna wujuubkeeda waa isku waafaqsan yihiin su-aasha labaad qofka zakadu ay ku waajibtay miyay laazim tahay inuu haysto xoolo saka goys su-aashaa hore ayaynu uga jawaabnay laazim maaha ahlucilmiga badankooduna saasay ku tegeen wax zaa'id ama dheeraadka ah habeenka iyo maalinta wuxuu quudan lahaa isaga iyo cidduu quudiyaa inuu haysto ayuunbaa shardiya laakiin xoolo sakogoysa inuu haystaa shardi maaha hadday shardi tahayna rasuulkaa sheegi lahaa calayhi salaatu wasalaam noocyada raashinkae lagu bixinaya muxadad waxaa lagu bixinayaa un raashinka markaa la isticmaalo waa ka abu saciid yiri wa kaana طacaamuna yowmaydin ashaciir ilaa akhiri اlxadiid oo raashimada rasuulku uu yidhi ha lagu bixiyo raashinkii markaa ay isticmaalayeen inuu ahaa ayuu sheegay saxaabigii lahaa abu saciid alkhudri radia allahu canhu wa ardaa marka raashinka markaa sida baran lagu bixinaya ama ha noqdee waktigii rasuulka la isticmaali jiray ama mid kale ha noqdee su-aasha kale ninka miyay ku tahay inuu ka bixiyo reer sida xaaskiisoo kale gabadhu hadday xoolo leedahay waajib kumaaha ninkeedu inuu ka bixiyo waa inay iyadu ka bixiso waayo xadiidku wuxuu tilmaamaya qof walba in goonidiisa loogu faral yeelay ka yar ka weyn ninka gabdha addoonka iyo qofka xorta ah ninkeeda ayay waajib ku ka bixiyo carruur addoonkina waa lakamale halkan wuxuu uga jeedaa qofka u shaqeeya sida hablaha guryaha oo kale hablaha shaqeeya ee zakaatulfitrida in laga bixiyaa shaqeeyaan laakiin waayo waa dad shaqaysanaya oo mushaar iyo xoolo ka qaadanaya qof nafaqadiisu ay ku waajibtay maaha laakiin haddii qofku uu ka bixiyo waana sida fiican waxa weeyaan haddii qofku uu ka bixiyo uu yidhaahdo aniga ayaa kaa bixinayo u ogeysiiyo arrintaasi waxa weeyaan waa ansaxaysaa waynu tilmaanay qofku qof aanay zakadiisu aanay ku waajibin inuu ka bixin karo ugu tabaruci karo lakiin waa inuu ogeysiiyo waktiga ducada la aqbalo ee ku jira maalinta jumcaha waa waktigee kollay waa masalo hadalkeedu uu badan yahay laakiin laba qowlun baa ugu dhow ilaa afartan qowl in ka badan baa ku jirta qowlka waxa weeyaan odhanaya waa inta aanay qoraxdu aanay dhicin waa saacadda salaada casar ka dambaysa ee ka horeysana guruubu shamsi qoraxda dhicitaankeeda xadiid baana arrintaa ku soo arooray imaamu axmed uu warinayo adunnu min xadiidi jaabir ibni cabdillaahi radia allahu canhu wa ardaa waana qowl saxaabo fara badan ay yidhaahdeen qowlka labaadna waa inta udhaxaysa yanaa marka imaamku uu ka soo dego mimbarkae khudbadda uu dhammeeyo ilaa salaada waxa weeyaan uu ka faaruqayo salaada uu dhammaynayo qowlkaa laftiisuna waa qawi marka labada waktiba adila ayaa ku soo aroortay saxaabada qaarkoodna waa yidhaahdeen basina kuma jira labadaa waktiba inaad ducaysato salaada jumcaha dhexdeedaad ku ducaysan kartaa gaar ahaan sujuudda dhexdeeda iyo atixiyaadka kadib saas oo kale intaanay qoraxdu dhicin maalinta jumcahana waa ducaysan kartaa waayo su-aashan wuxuu leeyahay habeenkii laba witri ma la tukan karaa jawaabtu waa maya laa witraani fi leyli rasuulka yihi calayhi salaatu wasalaam walihaada haddaad doonayso inaad habeenkii gelinka hore iyo gelinka dambeba aad tukato waa in labada wakti midkood witriga aad ka tagto weliba waxaa afdala inaad ka tagto waktiga hore si salaadaada habeenkii witri ay ugu gebagabowdo waxaa la isweydiin karaa miyay bannaan tahay in salaada habeenkii lasoo gebagabeeyo iyadoo witri aan la tukan jawaabtu waa nacam waa bannaanta fii saxiixi muslim bay ku sugantahay in rasuulku calayhi salaatu wasalaam salaada habeenkii uu ku gebagabeeyey laba ragcadood oo bimacnaa witri aan ahayn laba ragcadood oo gooniya laakiin sida afdalka ee mustaxabka muakadka ayaa ah salaatu leyl in witri lagu gebagabeeyo waajib maaha in witri lagu gebagabeeya waa sunna wey marka labada wakti midkood waa inaad witriga ka tagto ka hore inaad ka tagto ayaana afdala su-aasha kale waxa uu leeyahay qofka sooman marka uu afurayo waxa u khayr badan in marka la eedaamo caday u dhaqaaqa mise inuu inuu afurkiisii uu sii wato qofku waa inuu afuro marka qoraxdu ay dhacdo intaa dabadeedna inuu cadaydo ayaa waxa weeyaan sunno ah rasuulku calayhi salaatu wasalaam anaa raashinka dabadii waa cadayan jiray talabaadee salaadii ayaa ku xigta rasuulkuna wuxuu yidhi lowlaa an ashuqa calaa ummatii la amartuhum bisiwaaki cinda kulli salaa bukhaariyo muslim baa wariyey ayib insha allah su-aale halkaasaynu ku joojin doonaa in yar waxaan ina xusuusin doonaa maadaama laga yaabo ciiddu inay noqoto waxaan filayaa jumcaha soo ma ama khamiista bishu hadday soddon ku dhamaato ama sagaal iyo labaatan marka macnaheedu waxa weeyaan khudbad jumce oo maalintaa ciidda ka soo horeysaa ma jirto waxaan leenahay ciiddu walaalayaal waa min nicam illaahi subxaana wa tacaala oo ilaahay markuu inoo sharciyeeyey soomka bisha ramadaan iyo salaatu qiyaami ramadaan waxaa rabbuna subxaana wa tacaala uu inoogu xigsiiyey cibaadaad kale oo ay ka mid tahay zakaatu lfitridu oo ay ka mid tahay salaatu lciid iyo axkaamta kale ee raacda had iyo jeeraalana ciiddu waxa ay ka dambaysaa cibaado weyn oo ciidul adxa waxay ka dambaysaa cibaadada cibaadat lxaj bacda yowmi carafa ayaa la ciidaa ciidulfitrina waxay ka dambaysaa soomka bisha ramadaan ciiddu marka waa marka koowaade waa sharci oo ma banaana in la jideeyo ciid aan kusoo aroorin fi shariica alislaamiya ama ciid diiniya ha noqoto ama ciid qoomiya ha noqoto ama ciid siyaasiya ha noqoto ama ciid wadaniya ha noqoto rasuulku wuxu uhi likulli qowmin ciidu hada ciiduna reer madiine rasuulku wuxuu yimi iyagoo laba maalmood oo ciid ay ka dhigtaan oo ay ciyaaraan waxaa rasuulku uu ku uhi qad abdalakum allahu bikhayrin minhuma wuxuu ilaahay idinku bedelay labadaa laba ka khayr badan alfitri waaladxa ciid lfitri iyo ciid ladxa marka ciidihii jiray oo dhan islaamku wuxuu ku bedelay labadaa ciidood muslimiintu marka waa inay ku gaabsadaan xagga ciidda labadaa ciidood oo ciid kale dadka muslimiintii aanay samayn ciidna waxaa la idhahdaa munaasabo kasta oo soo noqnoqota macanaa sanadkiiba mar ama bishiiba mar ama usbuuciiba mar ayaa ciid la idhahdaa oo la joogteynayo zamaanina waa noqotaa makaanina waa noqotaa oo ciiddu xagga waktigana waa noqotaa xagga meeshana waa noqotaa meel kastoo lagu noqnoqdo ciid baa laga dhigtay wakti kastoo wax lasoo celceliyana ciid baa laga dhigtay ciiddu walaalayaal waa cibaado walihaada baa la sharciyey takbiirta walitukmilu lciddata walitukabiru llaha calaa maa hadaakum walacalakum tashkuruun waa in la takbiirto labada ciidoodba oo ciidu waxa weeyaan alfitri takbiirta waxaa la bilaabayaa sida raajixa marka salaada subax la tukado yowma alciid ayaa la bilaabaya ilaa salaat lciid imaamku uu ka bilaabaya xataa yakhruj alimaam ciidul adxaana waxaa takbiirta la bilaabayaa takbiirta waxa weeyaan muqayadka ee salaadaha dabadood lala imanayo waxaa la bilaabaya waxa weeyaan min fajri yowmi carafa subaxnimada maalinta carafa ilaa aakhiri ayaami tashriiq ayaa la wadi karaa takbiirta markaa mutlaqa iyadoo aan salaada aan ku qaydnayn tobanka dilxija bisha ladhaa u horeeyaba waa la wadi karaa takbiirta oo acmaasha jaliilka ayaa takbiirtu ay ka mid tahay si aadka loo ammaanay tobanka waxa weeyaan dilxija takbiirtaas waxaa kaloo raaca shukrullah subxana wa tacala ilahay in loo mahadnaqo marka ciidda in ilaahay la caasiyo ma aha waa in ilaahay la caabudo ciiddu salaada la tukado la takbiirto oo ilaahay subxaana wa tacaala nicmada soomka iyo salaada iyo cibaadaadka kale uu fududeeyey uu waafajiyey ilahay subxana wa tacala waa in looga mahadnaqo in farxadda ciidda lagu faraxsanya ay keento maaha in ilaahay la caasiyo macaasiduna maalintaa ciidda aad bay u fara badanta heesaha maanta dadku ay iska ilaaliyaan ama ay iska yareeyeen qur-aankii muxaadaraadka ay ku bedeleen maalinta aad baa loo dhegeystaa waxa la waa maalin ciida ciidda in ilaahay la caasiyo maaha waa in ilaahay subxana wa tacaala la adeeco ragga qaarkood waxay isku qurxiyaan waxaanay bannaanay in la ysku qurxiyo garhkooda ayay xeeraan rayslayaasha ayaa habeenkaa kuyuu loo galaa timaho qura lagama xiirto xataa garhka ayaa la xiro hadi macsiya garhka in la xira waa macsiya weeye ahlulcilmigu waa isku waafaqsan yihiin xalqu lixya inay tahay macsiya ijmaac bay kusoo naqliyeen ahlucilmiga qaarkood sida calaayo oo kale bal qabdada marka uu gaadho in la gaagaabiyo taabel ha la soo gaadho oo soomaalida rag garhkoodu intaa uu gaadhaa waaba ku yar yihiinba oo timaheennu aada uma baxaan xaqiiqatan laakiin xiirista la xiiraya la muldhinayaa inay macsiyo tahay ahlucilmigu waa isku waafaqeen غayr waaxid min ahli اcilm ayaana ijmac kusoo naqliyey waayo rasuulku calayh الsalaatu wasalaam wuxuu yihi ucfu lixa waxaa ka mida macaasida la sameeyo isbaalka ayaa ka mida waxaa ka mida sidaasoo kale dumarka laftoodu inaanay xidhan qaar ka midii xijaabki iyo jilbaabki ilaahay uu ku ku waajibiyey bal u fiirsa dumarka saxaabiyaadka waxa ay ku dhahaan rasuulka calayh الsalaatu wasalaam midkaayo haddaanay jilbaab lahayn maay maxay samaynaysa aadka ka ha amaanaysiiso culimada qaarkoodna xadiidka markay sharaxayan waxay yidhahdaan bimacnaa jil maradan weynuun laba dumari xataa ha wada huwadaan macnaheedu waxa weyaan marnaba gabadhu yaanay bixin iyadoo xijaab aan xidhnayn waa tabaruj tabarujkuna waxa uu ka mid yahay kabaa'irta iyo dembiyada waaweyn hablaha markaa roonroon laftooda ee gaadhay waxa weeyaan yacni xaddun yushtaha toddoba jir iyo gaar ahaan wixii ka waaweyn iyaga in la qaawiyo maaha laftooda waa in la asturo weeye oo timaha loo qaawiyaa qaar baa saraawiil loo xidhaa ma bannaano inanta in surwaal loo xidho leanno inantii markaa inankii baa loo ekeysiyey arrintaasina kabaa'irta dembiyada waaweyn bay ka mid tahy inanta yar haddaana iyadu mukallafad ahayn takliifkiiyo waajibku wuxuu saaran yahay qofka mas-uulka ka ah kullukum raac wa kullukum mas-uulun can raciyati dumarka si gaara wuxuu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam walmar'atu raaciyatun calaa beyti zawjiha wa waladi wa mas-uulatun can raciyatiha marka carruurta yaryar laftooda in macsiyada markaa lagu barbaariyo maaha waa in asturnaanta hablaha lagu barbaariyo surwaal in loo xidhaa ma banaana madaxa in loo qaawiyana maaha ama dhar waxa weyaan aan asturnayn loo xidho hablaha gaar ahaan hablaha waxa weeyaan kurayda habla roonroonood soranayso way qaan gaadheen oo saraawiil xidha ama madax qaawan ayaad arkaysaa maalinta ciidda waddo xun baa inantaa markaa cagta loo saaray oo laga yaabo cidda cagta u saartay marka dambe ay weynaato waxa weeyaan inay inay ka calacalaan macaasida maalintaa dhacda waxaa ka mid a khamaarka siyaabaha kala duwan waxa weeyaan loo ciyaaro oo ciyaar kastoo markaa lacag lagu kala qaadanaya ciyaaraha lacagta lagu kala qaadanayo ee kuwii la sheegay xadiidka lagu sheegay ama kuwa la mid ah ee jihaadka qofka ugu kaalmaynaya ama nusratu diin aan ahayn khamaar bay noqonayaan khamaarkana waa dembi rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam wuxu uhi man qaala liakhiihi tacaalu qaamirka falyatasadaq bishay qofka yidhaha walaalkii warkaale aan aynu khamaarree hadalkaasaaba dembiyaba si dembigaa looga maydho sadaqad ha la baxo waayo ina alxasanaati yudhibna sayi'aat xasanadu waxay tagsiisaa oo ay baabiisaa sayi-ada iyo xumaanta waxaa sidaasoo kale iyaduna dhacda in la qabto xaflado inamiyo habla isugu imanayaan oo la heesayo oo la jaasayo oo muusig la garaacayo inay kuwa fanaaniinta la idhaahdaa ay dhigaan riwaayado haadihi kullaha waa macaasi ya cibaad allah ilaahay nicamkooyna waafajiyey waxaaynu kaga jawaabaynaa ama aynu ku gebagabaynaynaa ma macsiya macsiyadaas waxay sababu noqonaysaa khaatima xun waxay sababu noqonaysaa qofku ajarkii bisha ramadaan uu shaqaystay inuu ka gubto uu ka buro ayaa sabab ay u noqonaysaa oo macaasida waxaa la idhaahdaa ajarka xasanaadka ayay cuntaa sida dabku waxa weeyaan xaabada uu cuno marka macaasida guud ahaan walaalayaal waa in la iska ilaaliyo oo ciidda ilaahay subxaana wa tacaala la addeeco oo ilaahay maalintaas aan laga cadhaysiin farxadaad ku faraxday shay macsiyo ah oo sababu noqonaya ilaahay inuu kuu cadhoodo subxaana wa tacaala oo sababu noqonaya yowma alqiyaama maalinta dadka wanaagsan ee acmaashoodii wanaagsanaed ay ku faraxsan in adigu aada murugooto waxba kuu tari mayso adduunyaduna inayna degto ma aha oo ilaahay subxaana wa tacaala ay naga fogeyso waa maalmo kooban baa la joogaya maalmaha naftaada la jihaad oo xakamee oo xumaanta ka sabirsii khayrkiiyo wanaaggana naftaada ku sabirsii ciidda waxaa sharciya in loo baxo musallaha sunnuhu wuxuu yahay in banaanada lagu tukado masaajidda aan lagu tukan rasuulku calayhi salaatu wasalaam masaajidkiisii fadliga badnaa salaada lagu tukadaa kunka salaadood ay u dhigmaysay buu ka baxay oo banaanka waxa weeyaan uu saxaabada u geeyey sunnuhu waa sidaas masaajidada waa in la yska xidho banaanada la ysugu yimaado hal meela haddii dadka meeshaa degani ay qaadayso hal musalle hadduu qaadayo musallayaad badan in la sameeyo maaha oo ummadda la kala tafriiqiyo ama la kala geeyo ummadda daahiran wa baatinan kor iyo kalba in la mideeyo ayaa waajiba rasuulkeenuna calayhi salaatu wasalaam musallo qura ayaa saxaabado dhan uu isugu keenay iyagoo qaarkood ka imanayey alcawaali oo ah meelo magaalada madiina ka fogaa amaba se ka baxsanaa oo qolo walba xaafadiina ku tukada rasuulku calayhi salaatu wasalaam kuma odhan waxaa musallayaad markaa badan la samayn karaa ama mutacadida haddii musallihii quraa dadka aanu qaadahayn ama magaaladu ay ballaadhato oo dadkii mashaqiyo culays ay ku tahay sida magaaladeennan oo kale in hal meela waxa weeyaan ay isugu yimaadaan waxaa mashruuca markaa ciidda in la xidho qofku dharka uu helayo kuwa ugu fiican inuu naftiisa uu nadiifiyo waxudgoon uu ismariyo inuu maydhaa saasoo kale waa sunne maadaama uu tegaya kulanka ballaadhana muslimiintu ay isugu imanayaan waxaa sunnaha markaa in loo baxo musallaha goor hore in la tago oo takbiirta la qaado ilaa imaamku uu ka soo baxayo oo salaada waxa weeyaan ciiddu ay bilaabmayso salaatul ciid waa laba ragcadood takbiirado dheeraada bay leedahay oo ragcadda hore toddoba jeer baa la takbiiranayaa takbiiratulixraam aanay ku jirin ragcadda dambena shan jeer oo takbiiratulintiqaal aanay ku jirin salaatul ciidna sida raajixa waa waajib qof kastoo markaa awoodayaa cudurdaar aan lahayni inuu tukado weeye dumarka iyo carruurta in la kaxeeyo ayaa sunno ah oo musallaha la geeyo garoonka ciidda la ysugu imanayo siduu samayn jiray rasuulkeenu calayhi afdal salaati watasliim oo ahlulbeytkiisa xataa kuwii carruurtaasa ibnu cabbaas oo kale ayaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam musallaha iyo garoonka ciidda waxa weeyaan u raacay ciidan ciidulfitriga in lasii afuro xabado timaraa lagu sii afuro ayaa sunno ah oo qofku aanu afxidhnaan si loo a loo xaqiijiyo soomkii inuu dhammaaday waana sunno uu samayn jiray rasuulkeennu calayhi afdal salaati watasliim ciidulfitr iyada waxaa sunno ah ciiduladxa inaan la afurin ilaa salaada laga soo noqonayo laakiin ciidulfitri waa in la afuro intaan salaada aan la tegin garoonka markaa ciidda lagu tukanayaa masaajid ma aha walihaada taxiyat lmasjid in la tukadaa waajib ma aha salaatulciidna ma laha sunno ka horeeya iyo sunno ka dambeeya toona qofku musallaha ama garoonka marka uu tago waa iska fadhiisanaya waxa uu ku mashquulayaa dikriga iyo takbiirtaas ayuu ku mashquulayaa dadka badankoodu maadaama aanay takbiirta garanahayn in takbiirtaa loo qaado la maqashiiyo si ay u bartaan ayaa sunnaa oo shay in hoos loo dhiga ay sunno tahay ayaa haddii tacliimta iyo baristu ay ku xidhnaato in kor loo qaado ay sunno tahay cabdillaahi ibni cabbaas salaatu ljanaaza ayaa qiraa'ada uu la jahray waxaanuu yihi innamaa sanactu hada litaclamu annahaa sunna waxaan sidaa u yeelay si aad u ogaataan inay sunno tahay ahlucilmiga qaarkoodna waxay qabaanba in takbiirta ciidda si jamaaciya in loo qaado ay jaa-is tahay waxaanay deliishanayaan maa warada fi xadiidi ummi caiya oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu yihi yashhadna alkhayra wa dacwata almuslimiin riwaayaadka qaarkoodna wa yukabirna bitakbiirihi dumarka xaydka lihi waxay tegayaan musallaha tukan maayaan laakiin ducada iyo khayrka muslimiinta kala qeybgelayaan muslimiinta takbiirtana waa la qaadayaan macanaa waa la takbiiranayaan bur rasuulku calayhi salaatu wasalaam marka takbiirtaasi jamaacigaa loo qaadaya gaar ahaan waktigeennan dadka badankoodu aanay garanahayn ba'si iyo wax dhibaataa ma laha kollay axkaamu salaati lciid waa ballaadhan tahay inahaasaan markaa walaalaha aan ku baraarujin lahaa ilaahay subxaana watacaala hayna gaadhsiiyo waxaan kusoo gebagabaynayaa yaynaan moodin maadaama ciid iyo zakaatulfitri iyo laga laga hadlay in camalkii uu dhammaaday habeenadii markaa aadka u qiimaha badnaa ayaa weli aynu ku jirnaa ilaa weliba habeenka u dambeeya waxaan ina xusuusinaya xadiid saxiixuljaamica uu ku keenay alcalaamatu alalbani rasuulku wuxuu leeyay iltamisuu leylata alqadr aakhira leylatin iltamisuu leylata alqadri fii aakhiri leylatin min shahri ramadaan leylatulqadriga waxaad ka raadisaan habeenka bisha ramadaan u dambeeya waa habeenka dadka badankoodu ay is yidhaahdaan alla ilahay leylatulqadrigii ha hore aad u raadiseen oo waad soo dadaasheene waa iska gebagaba oo kollay habeenkan u dambeeya noqon maayo oo dadku ay kaba iska doontaan oo dhar ay iska doontaan oo masaajidada xataa jamcu waxa weeyaan uu ku yaraado habeenkaasuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu leeyay leylatulqadri ay ka raadiye waa habeenka soddonaad ama waa habeenka sagaal iyo labaatanaad marka taasi maxay inoo tilmaamaysaa leylatulqadriga raadintiisa inaan la joojinahayn ilaa bisha ramadaan ay soo gebagaboobayso oo ramadaan ay dhammaanayso waayo waxaa dhici karta xataa habeenka u dambeeya inuu yahay habeenkii leylatulqadriga marka camalka ha loo labalaabo wasalaatu qiyaamu leyl masaajidada goor hore ha la yimaado oo salaada ka hor qur-aan ha la yska sii akhristo oo ilaahay ha la xuso oo ha la ducaysto qiyaamka aadka u dheer waxa weeyaan ha lagu sabro tusaalaha masaajidkeena laba jus baynu ku tukannaa raggii odayaashii weli wax cabashaa kamaynaan maqan alxamdu lilah wasaabiriin xataa ma fadhiistaan odayaashu weli oday fadhiistay maan arag raggii dhalinyarta ahaa ee xoogga ahaa ayaad arkaysaa saf dhami uu fadhiyo dhulka waxa weeyaan u daatay waxaa laga yaaba meelaha markaynu taagannahay taagnidu inaanay nagu adkaan laakiin salaada dhexeeda inay adkaataa dhici karta waa nafta waa in lagu sabirsiiye weeyaan fadhiga nafta ka celi inay mashaqo iyo culays taagnidu kugu keenaysa mooyaane nafta bar cibaadada inay ku sabirto oo ay la qabsato marka taagnidaa dheeri waa salaada khayrkeedii oo afdalu salaati tuulu lqunuut buuri rasuulku calayhi salaatu wasalaam salaada acmaasheeda waxaa u fadli badan taagnida macnaa in fara badan in la taagnaado ayaa u fadli badan taagnida iyo daalka wax qiimo badan baynu ku doonaynaa walaalayaal waman carafa maa yatlub haana calayhi maa yabdul qofka garta waxa uu doonayo qiimihiisa jannaynu ilaahay ka doonaynaa sooma iyo cadaabka inaynu ka badbaadno qofka wuxuu doonaya qiimihiisa garta wuxuu bixinayaa uu la fududaadaa marka taagnidan iyo soo jeedkan iyo daalkan iyo tacabkan haynala fududaado si uu inoogu inoola fududaado nafta aynu mar walba xusuusino aynu sheegno waxaynu ku doonayno aljanna silcat allah alghaaliya ilaahay silcadiisa haaligaa baynu ku doonayna haddaynaan tobankaa habeen sabrin oo cibaadada aynaan joogtayn oo aynaan juhdiga iyo dadaalka farabadino inaan labanlaabin macnaa mataa casa yaa cibaad allah inaynu cibaadada aynu ku sabirno goormaynu cibaadada aynu ku sabraynaa oo dadaalkeennu waxa weya aynu kordhaynaa rabbigeen subxaana watacaala maxbuubkeenna allah aynu jecel lahay ee aynu ka rajeenno inuuna jeclaado waa inaynu si dhaba aynu ugu khidmayno oo camalka waxa weyaan uu inoo diray uu inoo sharciyeeyey waa inaynu qabanno baaraka allahu fiikum waxaan baraarujinayaa dad fara badani leylatulqadriga waxay ka raadiyeen habeenada tiradu kala dhiman tahay oo qura waxay moodeen habeenadaasoo qura u leylatulqadrigu inuu ku jiro laa yaa cabdallah habeenadaas tobanka dambe bisha rabadaan buu ku jiraa tobanka dambe ayuu ku jiraa habeenada tiradoodu kala dhiman tahay ayaa loo badinaya oo rajadu ay weyn tahay laakiin laguma hubo yaa cabdallah laguma hubo oo waxaa dhici karta habeenka labiyo labaatanaad leylatulqadriga inuu noqdo adigu waad iska seexatay waad tidhi caawa witri maaha waan iska seexanaya ama habeenka afar iyo labaatanaad ama lix iyo labaatan ama siddeed iyo labaatan ama soddon maxaa u daliila xadiidkan uu rasuulku leeyay calayhi salaatu wasalaam leylatulqadriga waxaad ka raadisaan habeenka u dambeeya bisha ramadaan soddon buu noqon karaa sooma habeenkaasi habeenka soddonaad waxaa u daliila xadiidka rasuulku yihi calayhi salaatu wasalaam iltamisuu leylata alqadr litaasicatin tabqa wa saabica aw saabicatin tabqa aw khaamisatin tabqa leylatulqadriga waxaad ka raadisaan habeenka uu sagaal harhsan yihi habeenka ay toddoba harhsan tahay iyo habeenka ay shani harhsan tahay dadka badankooda waxaa xadiidkan ay moodaan inuu macnuu yahay habeenka ay sagaal harhsan tahay waa habeenka koob iyo labaatanaad habeenkay toddoba harhsan tahayna waa habeenka saddex iyo labaatanaad habeenka shani harsantayna waa habeenka shan iyo labaatanaad laa yaa cabdallah waxay ku xidhan tahay bishu waxa ay ku dhammaanayso hadday bishu sagaal iyo labaatan ku dhammaanayso habeenkay sagaal harsan tahay waa habeenkay misaaq habeenka labaatanaad habeenkay toddoba harsantayna waa habeenka labiyo labaatanaad habeenkay shani harsantayna waa habeenka afar iyo labaatanaad marka laylatulqadrigu yuu ku seegi labaatan ku noqon kara wuxuu noqon karaa afar iyo labaatanka wuxuu noqon karaa sidaasoo kale siddeed iyo labaatanka lix iyo labaatanka haddii bishu soddon ay ku dhammaatana habeenka ay sagaal harsantay waa habeenka koob iyo labaatanaad habeenka toddoba harsantay waa saddex iyo labaatanka habeenka shan harsantay waa shan iyo labaatanka sheikhulislaam ibnu taymiya mujalladka shan iyo tobnaad ee majmuucu fataawaha ayaa xadiidka markuu ku sharaxaya fiqiga uu ku tilmaamaya inay ku xidhan tahay habeenada witriga ahi ee la yidhi ka raadiya leylatulqadriga waxa bishu ay ku dhammaanaysa ayay ku xidhan tahay marna xagga dambaa laga soo eegaya xagga bilowgaa laga eegaya marna xagga dhammaadka ayaa laga soo eegaya labadabana waa inaad isku ilaashato weeyaan marka yaan habeenada witriga oo qura aan la cibaadaysana habeenka witriga iyo habeen kaleba aan la cibaadaysto laa ba'sa habeenka witriga haddii lasii kordhiyo laakiin rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam tobankaba waa wada dadaali jiray oo kaana yajtahidu fi lcashri maa laa yajtahidu fii hayri sida caaisha ay leedahay radia allahu canha waxaan kusoo gebagabaynayaa takbiirtan la qaada ee faraha badan miyay sugan tahay su-aashaas takbiir gaara oo qur-aanka lagu sheegay ama xadiidka rasuulka lagu sheegay marka hore ma jirtaba takbiirun baa layna faray litukmilu lcidda walitukabiru llah ma jira xadiid rasuula ka sugnaaday oo siiqada ama qaabka takbiirtaa loo qaadayo waxa weeyaan tilmaamaya walihaada qaab kastooo qofku ilaahay ugu weyneeyo hadduu allahu akbar allahu akbaroo qura ku celceliyo ama allahu akbar kabiira allahu akbar wa ajal wa ajal macnaheedu bimacnaa acdam weeyaan kulluha waa saxiix almuhim waa an tukabiru llah qaab qaababka saxaabada ka soo arooray sida allahu akbar waajal iyo allahu akbar allahu akbar kabiira iyo kuwa la mid a in waxa weeyaan loo qaado ayaa afdala laakiin siiqo kastoo lagu takbiirto takbiirtaasi waa ku ansaxaysaa waayo ilaahay subxaana wa tacaala weyneeya ayuunbaa laynagu yidhi litukmilu lcidda walitukabiru llah laynoomana sheegin siiqo ama qaab gaara oo loo qaado waxa weeyaan takbiirta marka biayi siiqatin kabarta waxa weyaan yasixu takbir allahu aclam waxka bilahi tawfiq sala allah calaa nabiyina moxamed